إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday qaar ka mid a fariisimaha ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose tartan qur-aan akhris ah ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada saakow mid ka mid ah hay-adaha shisheeye ayaa maraykanka ku eedaysay in soomaaliya uu ku xasuuqay dad shacab ah dowladda federaalka ah ayaa mar kale ku celisay amar la xidhiira in dugsiyada qur-aanka kariimka ah la xidho arday ka dhalatay beesha garra ayaa loo qabtay munaasabad gebagabo u ahayd waxbarasho ay in muddo ah ku jireen ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan saddexda abriil sannadda laba kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday qaar ka mid a fariisimaha ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday yuwandheeska iyo dowladda federaalka ee dhowaan fariisimaha ka samaystay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose dhanka kale askarta dowladda federaalka ee iyana ku sugan beriida ayaa lagu soo warramayaa in weerar lagu qaaday weerarada ayaa ahaa kuwo culus iyadoona daryanka hubka la isweedaarsanayay laga maqlayay goobaha ka agdhow fariisimaha gobolka shabeellaha hoose ayaa ah halka ugu badan ay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye kala kulmaan weeraro badan kuwaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyo tartan qur-aan akhris ah ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada saakow masjidka axmar oo ku yaala degmada saakow ayaa waxaa lagu qabtay tartanka qur-aanka kariimka ah kaas oo ahaa heer degmo islamarkaana gogol xaar u ah mar loogu diyaargaroobayo tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakaysan ee ramadaan kaas oo ah heer wilaayaad masjidka ayaa waxaa soo xaadiray dad badan oo ay ku jiraan culimo iyo arday wuxuuna jawigu ahaa mid farxadeed قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني qaar ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka sheekeeyey muhiimadda qur-aanku leeyahay iyo in loo baahan yahay in kor loo qaado ugu horrayntii waxaa tartanka lagu bilaabay soddonka jus ee qur-aanka kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما
أعوذ بالله شعيب داود عن مدرسة إمام الزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا تنافس بين الصحاب في حفظ آيات الكتاب نعم التنافس بينكم فعزمكم فوق السحاب
intaasi kadib waxaa la guda galay shan iyo tobanka juz
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون بتنافس بين الصحاب في حفظ آيات الكتاب نعم التنافس بينكم فعزمكم فوق السحاب
ugu dambayntii waxaa musaabaqada ama tartanka lagu soo gebagabeeyey tobanka juz ee qur-aanka kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل qaar ka mid a ardaydii ka qayb galay tartanka ayaa muujiyey dareenkooda iyagoona sheegay inay rajaynayaan inay tartankan ku guulaystaan ugu horreyn magacaada ku bilow وأنا عبد الله إسحاق محمد cabdulaahi madarsadee ka socotaa درست الشيخ علي السوفي tartanka qur-aanka kariimka adiga qaybtee ka gashay صدن كجيس bal ka waran maxaad ka rajaynaysaa إن كعلم في عالم كعلم كوي مسكار لبعض كرجال إن شاء الله tartanka kale oo qur-aanka kariimka ee bisha ramadaan isagana maxaad rajaynaysaa أصدقنا إن شاء الله قولك رجال إله ثلاثة هدي إله نجالس إن شاء الله قولك رجال magacaada علي عبد العزيز madarsadee ka socotaa maxaa rajaynaya tartanka inaa keento كان كوي رجال tartanka ramadaanka ee soo socda hadduu ilaahayna gaarsiiye isana maxaa rajaynaysaa كان كوي رجال نسيم adiga meeqa jirsaa ku gasha tartanka تونشم magacaada ku bilaabo محمد تامين محمد madarasadee ka socota مدرسة دار الفرقان meeqa jus ayaa ku tartamaysa توانجس maxaa ka rajaynaysaa inaa keento كعلم كوت tartanka ramadaanka ee soo socda hadduu allana gaarsiiye isna maxaa rajaynaysaa inaa keento كعلم كوت إنا قلال روا arday badan ayaa u diyaargaroobaya ka qaybgalka tartanka qur-aanka kariimka ah ee bisha barakaysanee ramadaan kuwaasoo mid weliba uu ku haminaya inuu kaalin sare galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddo dheer waxay sannad weliba qabanaysay tartanka qur-aanka kariimka ah iyadoo aakhirkana kuwa kaalimaha hore gala abaalmarinno la guddoonsiiyo
يا قارئ القرآن حزت فضيلة ما حازها من قبل أصحاب الملل إن كان غيرك عاكفا في غيه وبعينه كل الحرام mid ka mid ah hay-adaha shisheeye ayaa maraykanka ku eedeysay inuu soomaaliya ku xasuuqay dad shacab ah cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixin warkaasi ku aadan inoo soo jeedinaya warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda amnesty international oo sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha ayaa ku sheegtay in weli ay soomaaliya ka socdaan xasuuqa ay geysanayaan diyaaradaha maraykanka kuwaasoo si ulakac ah u beegsanaya dadka shacabka ah warbixintan waxaa lagu soo qaatay laba dhacdo oo duqeymo ah uu maraykanku sanadkan cusub ee labada kun iyo labaatanka ka fuliyey magaalada jilib iyo duleedkeeda kuwaasoo lagu dilay dad shacab ah walow uu maraykanku ku faanay inuu dilay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab africom kuma guuldareysan oo keliya inay daaha ka rogto khasaaraha dadka shacabka ah kasoo gaariya howlgalladeeda waxayna u muuqataa kuwo aanan waxba ka gelin qoysaska ee noloshooda gebi ahaanba burburayso ayaa lagu yidhi warbixinta cusub ee amnesty warbixintu waxay gebi ahaan ballaashay misdaaqiyadda ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika iyadoona ku waanisay taliska africom inuu ku sifoobo misdaaqiyadda si xiilkasnimo lehna uu u sheego khasaaraha dadka shacabka ah ku gaaraya duqeymaha ay ka geysanayaan soomaaliya amnesty waxa ay sheegtay inay ogaatay laba duqeyn oo bishii febraayo diyaaradaha maraykanku ka geysteen jubbada hoose ay ku dileen laba ruux sidoo kalena ay ku dhaawaceen saddex qof kale nuurto kuusow cumar abuukar oo sideed iyo toban jir ah ayuu maraykanku ku dilay jilib xili iyada iyo qoyskeeda ay casheynayeen waxayna warbixintu sheegaysaa in si xun ay u dhimatay nuurto sidoo kalena ay dhaawacmeen laba gabdhood oo iyada la dhalatay laguna kala magacaabo faadumo iyo cadeey khadiija moxamed geedow oo iyadana ah ayeeyo toddobaatan jir ah ayaa ku dhaawacantay duqayntaas waxayna amnesty la hadashay xubno ka tirsan qoyska gabadhooda ay maraykanku dileen tiro iyaga ka mid ahna ay dhaawaceen kuwuusow cumar abuukar oo aabbo u ah nuurto sidoo kalena ay hooyadiisu tahay khadiija ayaa sheegay in gantaalka kusoo dhacay gurigiisa uu ahaa mid aanu weligiisa arkin wuxuuna sheegay in weli ay ku nool yihiin naxdin joogto ah kiiska labaad oo ay soo gudbisay warbixinta amnesty waa duqeymo wuxuushnimo ah oo maraykanku ka fuliyey meel duleedka ka ah magaalada jilib taasoo lagu dilay maxmuud salaad maxmuud oo konton iyo saddex jir ah ahaana maamulihii shirkadda isgaarsiinta hormuud ee jilib waxay warbixintu sheegaysaa in maxmuud dawiifka kaga tegay xaas iyo sideed carruur ah xilliga la beegsanayana uu ku sugnaa beer uu ku lahaa deegaanka kumbareera oo qiyaastii toban kilomitir ka fog magaalada jilib amnesty waxa ay soo bandhigtay sawirka maxmuud iyo aydhikaarkiisa shaqada waxayna sheegtay inuu ahaa qof shacab ah aanu lug ku lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintan ayaa qayb ka ah warbixinno hore oo ay soo saartay amnesty international kuna sheegtay in maraykanka uu koonfurta soomaaliya ka wada duqeymo aanan loo meeldayin oo uu ku beegsanayo dadka shacabka ah waxaana africom mar weliba ay beenaysaa in dad shacab ah ay wax ku noqdaan duqeymaha ay geysanayaan dowladda federaalka ayaa mar kale ku celisay amar la xiriira in dugsiyada qur-aanka kariimka ah la xiro warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna maxamed ismaaciil ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa ku celceliyey go'aamo u dhigmo kuwa dowladaha shisheeyaha qaateen kadib markii caalamku cudurka korona ku faafay xasan cali oo saxaafad la hadlay wuxuu sheegay inuu amar ku bixinayo in la xiro dugsiyada qur-aanka kariimka islamarkaana dadka guryahooda ku nagaadaan taa micnaheedu waxay tahay in masaajid aan la aadin oo aan lagu cibaadaysan sidaan horey u sheegay waxaa ilaa amar dambe xirnaan doona duulimaadyada dibadda iyo gudaha si looga hortago cudurkan waxaa ilaa amar dambe sii xirnaan doona iskuullada dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isku imaatinka sababtoo ah cudurkan waxaa lagu kala qaadaa isu dhowaanshaha iyo istaabashada waxaa muhiim ah in qofkii awooda uu gurigiisa joogo lagu cibaadaysto guryaha qof walibana u duceeya dalkiisa iyo dadkiisa dowladda federaalka iyo maamulada la midka ah waxay u arkaan masaajid iyo dugsiyada qur-aanka kariimka minay yihiin meel ay kasoo baxaan dad ayaga cadowka ah maadaama diinta islaamka ay mamnuucisa anbaba xaaraan ka dhigayso xeerarka dimuqraatiga ah iyo federaalka ay wax ku xukumaan maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha la shaqeeya ayaa bilaabay hirgelinta dhammaan qodobada laga soo saaray wadamada reer galbeedka ee la xiriira ka hortaga caabuqa korona waxaa shaki ku jira war dowladda federaalka ka soo baxay oo ay ku sheegayso in shan qof oo fayruuska korona qaba dalka soo gaareen maadaama aynay jirin cid ayada iyo shisheeyaha ay ka amar qaadato ahayn oo arrintaasi u kurgashay ambaba fursad loo siiyey inay baarto ra-iisul wasaaraha federaalka ayaa horey shisheeyaha ugu dalbaday inay la soo gaaraan malaayiin dollar si ay koronaha ula dagaalamaan taas siyaasiyiintu waxay ku tilmaameen in madaxda dowladda federaalka ay koronaha ka raadinayaan dhaqaalo halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina arday ka dhalatay beesha garra ayaa loo qabtay munaasabad gabagabo u ahayd waxbarasho ay in muddo ah ku soo jireen maxamed ciise cali ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya waxaan ka ambabaxnay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaana ku sii jeednay safar shaqo oo aan ku tagnay deegaanka farsooli kana tirsan shabeellaha hoose kaas oo hoostaga tuurutuurow halkaas oo ay ka dhacaysay xaflad lagu xirayay macad u furnaa ardayda beesha garre safar qaatee muddo saacado ah kadib waxaan tagnay farsooley abbaarihii sagaalkii saac gudaha ayaan u galnay deegaanka dhanka suuqa ayaana dhex marnay zaxmada dadka ayaa aad u badnayd waxaana ka muuqatay isu diyaarinta salaada casir waxaan tagnay goobta lagu qabanayay xafladda oo si wanaagsan loo qurxiyey raayada tawxiidka ayaa lagu xardhay dhinacyada waxaana bilowday xaflad socotay afar saac oo xiriir ah taas oo dhacday maalintii khamiista oo ay taariikhdii hijrigu ku begnayd labada bisha shabcaan kun afar boqol koob iyo afartanka hijriga ardayda qalinjibinayey ayaa si qurux badan u libisnaa waxayna wateen khamiisyo bakistaani buluug ah iyo cimaamado guduudan waxaa ka muuqday degnaan iyo usluub soo jiidatay ka qaybgalayaasha xafladda dadka lagu martiqaaday xafladda waxay isugu jireen culimo odayaal dhaqan waalidiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ugu horeyn waxaa lagu dahfuray xafladda waxa ugu qiimaha badan in lagu dahfuro waa aayadaha qur-aanka kariimka ah waxaana akhriyey xudayfa oo ka mid ah ardayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون iftitaaxa qur-aanka kadib ardayda waxay sameeyeen bandhig xiise badan dadka kasoo qaybgalayna aad ayay ugu riyaaqeen balse intaan u gudagelin bandhigga maamulaha macadka imaamu shaafici ee u furan beesha garre ayaa si kooban uga hadlay macadka taariikhdiisa iyo waxa lagu baranayey macadkaana wuxuu furmay kowdii shawaal kun afar boqol soddon iyo sagaal intaas waxaa u dhexaysa waa laba sano macadkana magaciisana waxa weeyaan sidaad haddaba ku arkaysaan boorka waa machad alimaam ashaaficiy raximahu llahu tacaala marka machadkaas oo labadaas sano furnaa culumta lagu soo qaatay qur-aanka iyo waa culuumuhu axaadiista iyo culumtiisa fiqiga iyo culumtiisa siirada sidaas oo kale naxwada sarfiga alluga soomaaliya ruqcada farta ruqcada ama nusqada waxaa sugayseenba waa bandhiga oo ay ardayda si qurux badan u soo jeediyeen waxaana xusid mudan in gabay carabi ah ay ku cabireen funuunta ay macadka ku barteen bal aan idinku duwo ardayda iyo bandhigooda بدأت بسم الله في النام أولا تبارك الرحمن الرحمن وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا dhanka kale waalidiinta ardayda oo aad u faraxsanaa ayaa ka hadlay shucuurtooda insha allahu tacaala maanta waxaa meesha ka dhacay wax la soo koobi kara ma ahana dareenka iyo aqliguna aad bay ugu weyn tahay in la qiyaaso waxaan leenahay ilaahay miisaankooda ha uu kabo intii kasoo shaqaysay ilaahayna waa markhaati faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun waa maalinta maxkamadda ilaahay la tagaayo unbaan miisaanka la saari doonaa waxaan leenahay insha allahu tacaala warka waa laga yaabaa wax badan inaan ka tago waxaa farax iyo iyo waxaa iga batay waxaa meesha ka dhacay iyo maskaxdayda yar ayaa kala weyn aada u kala weyn wax badan inaan ka tago waa macquul ciyaalka meesha maanta la keenay markhaati baan ka nahay maalintii meesha la keenayay iyo maanta inay kala fog yihiin kaaf iyo kala dheeri ay kala tahay arrintu sidoo kale waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaanka beesha gare suldaan cabdulaahi xaaji axmed alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله إلهي يا اسم محمد الله إلهي أمرنا أنت ساتيرسي أنه حد دين إسلام ترتنا لياي أو إيال ma cadli lahoo sal aruuriyaay oo diin salbaraay oo hadda halka danle dankaal hal u laheene ilaahay kelimadiisa waa kalimatullaahi hiya alculyaa ilaahay kalaankiis kor lu qaadaha ahayn waa kala shaqaha ka ahayn ilaahagaysaanu tiirsaya alxamdulilah ilaahagaasaas u mahadina bacda kala qabiilka oo hadda oo arrintan u guulaha oo u duubadiy hanti ka bihiyey oo ciyaalka kancin iyo diin baradin ulamo iyo naqadin darteed oo wax kala hakayeen wax kala isku fadaliyaaleen in dadkan diin baradin diinoon i dafacin ya diin u baraliya dadkan waxaa u baraliya diin in diin i baradin diinoon i dafacin cilmigood ay ka camal falin intaasaa ayaan wax kala dan hal u leeyahay gabagabadii ardayda loo soo xirayey macadka imaamu shaafici oo u furnaa dhalinta beesha gare oo ahaa boqol laba iyo toban arday una furnaa laba sano macadkan ayaa waxaa la guddoonsiiyey jaa'isooyin ardayda gashay saddexda kaalin ugu horreysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka talisaa dhul baaxad weyn waxaana lagu maamulaa kitaabka alle qabaa'ilada degana waxay ku tartamayaan waxbarashada diinta islaamka warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa